bsmi اllahi الرaxmn الraxim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun ida waqafa aw awsaa liaqaaribih waman اlaqaarib baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa waqafa haddii uu waqfo ow amase awsaa ou dardaarmo liaqaaribihi qaraabadiisa uu u dardaarmo waman ilaqaaribu qaraabaduna waa waa tuma waa ayay yacnii qaraabada tarjamada marka laba gees ayay leedahay oo qeybta koowaad waxa ay tahay ujeedkiisu waqafka iyo wasiyadu isku mid inay yihiin inuu bayaaniyo oo tarjamada waxay keenaysaa altaswiyatu bayna alwaqfi waalwasiya waqafka iyo wasiyadu inay siman yihiin fi ma yatacallaqu biاlaqaaribi waxa aqaaribta ay ku tacalluqayo ayb meeshaan marka laga bilaabo ilaa dhowr baab musanifku wuxuu istidraad ahaan oo u keenaa waqafka axkaamtiisa marka ugu dambaysana wuxuu kusoo noqon doonaa wasiyada axkaamteeda ayb wasiyaduna marka waxay ku bannaan tahay wax allaale wixii waqaf ku bannaan wasiyana waa ku bannaan yihiin wax yar iyo wax weyn qof yar iyo qof weyn loo dardaarmo ama lagu waqfo caaqil majnuun mawjuud macduum intaba idaa lam yakun waarihan walaa qaatilan hadduunan ahayn ayb waqafkana macnihiisu waxaa weeyaan mancu bayci raqabati wاtasaduqu biاlmanfacati calaa wajhin maqsuus caynta in la gado mancinteeda manfacadana la sadaqaysto hab maqsuus ah oo wej maqsuusa lagu sadaqeeyo qaybta kale terjamadana waman ilaqaaribu weeyaan wa qaala haabitun wahuwa haabit bnu aslam albunani can anasi qaala الnabiyu salى اllahu عalayh waalih wasalama liabi طalxata nebiga abu طalxa wuxuu ku yidhi ijcalhu yeel lifuqaraa'i ahlika u yeel ahlkaaga lifuqaraa'i aqaaribika qaraabadaada fuqaradooda u yeel fajacalahaa lixasaana wa ubaya bna kacbin ayuu u yeelay fajacalahaa lixasaana wa ubayi bni kacbin ayuu u yeelay waa beertii marka beyraxa ee uu sadaqaynayay nebiga uu u sheegay sala allahu calayh waali wasalam oo nebigana uu yidhi waxaan arkaa inaad aqaaribtaada u yeesho marka xasaan iyo ubay bnu kacab ayuu siiyey wa qaala alansaariyu moxamed bnu cabdillahi alansaari waxa uu yidhi xadaanii abi can humaamata can anasin bimidli xadiidi haabit qaala waxa uu yidhi ijcalhaa yeel lifuqaraa'i qaraabatika qaraabadaada fuqaradooda u yeel qaala anasun anas waxa uu yidhi fajacalahaa lixasaana wa ubayi bni kacbin ayuu u yeelay labadaa buu siiyey wa kaanaa waxay ahaayeen labadooduna aqraba mi kuwa dhowaanshiyo badan ilayhi isaga xaggiisa u dhowaanshiyo badan minii aniga iga dhowaanshiyo badan oo aniga anas ibnu maalik ah labadooda iiga dhowaa abu dalxa ayb wa kaana qaraabatu xasaanin bukhaari markaa ama wuxuu tilmaamayaa xasaan qaraabanimadii ubay ibnu kacab iyo intay isu jireen abu dalxa wa kaana qaraabatu xasaanin wa ubayin xasaan iyo ubay qaraabadoodu waxay ahayd min abi طalxata ay u dhow yihiin ayb wasmuhu abu طalxa magaciisa zayd bnu sahli bni اlأswad ibni xaraam ibni camri bni zaydi manaat ibni cadiy bni camri bni maalik bni najaar saas waa abtirsigooda ayb zaydi manaat marka waa magac murakab ah waay zaydi manaat zaydi manaat waxasaanu bnu haabit ibni اlmundiri bni xaraam fayajtamicaani way kulmayaan ilaa xaraam ayay ku kulmayaan abu dalxa iyo xasaan xaraam ayay ku kulmayaan wa huwa alabu haalid waa aabbaha saddexaad aabbaha saddexaad weeyaan xaraam wa xaraamu bnu camri bni zaydi manaati bni cadiy bni camri bni maalik bni najaar xaraamkaasna abtirkiisa waa kaasa odagaas saddexaadna reer beni najaar meeshuu ka galo ayaa laguu sheegay ayb wa huwa shaniguna waxaa weeyaan yujaamicu xasaanu xasaan wuxuu la kulmayaa abaa طalxata abaa طalxa ayuu la kulmayaa xasaanu marka haddii la godo iyo jaamicu faacilkeeda waa xasaan abaa طalxana waa mafcuul bi saas waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan huwadana markaas damiiru sha'niyaan ka dhigaynaa waa iska damiiru sha'ni waxaa kaloo bannaan in la yidhaha wahuwa xaraamkaasina yujaamicu wuxuu kulminayaa xasaana waa abaa dalxata nusaq saas dhigaayana waa jiraan xaraam wuxuu kulminayaa labadooda wa huwa sha'nigu waxaa weeyaan yujaamicu xasaanu xasaan wuxuu kula kulma wuxuu la kulmayaa abaa dalxata abaa dalxa ayb wa ubayan ubayna ilaa sittati aabaa lix aabbe ayuu la kulmaa ubay ibnu kacab ayb ilaa sittati aabaa'in ilaa camri bni maalik camri bni maalik intii xaggi intii ka ah ayb oo yacni waxaa weeyaan ubay ibnu kacab iyo abu طalxa lix odayay ku kulmaayaan xasaan iyo abu طalxana odayga saddexaaday ku kulmaayaan intaas waa waxa uu ku sheegila marka xasaan iyo abu طalxa labadoodaba meeqo oday bay ku gaarayaan ay kula kulmaayaan ubay ibnu kacab lix ila ayaga waa isaga sokeeyaan odagaa xaraama isku keen ayaga ubay ibnu kacabna labadooda wuxuu kaga tegaya oo kala kulmaa camri bni maalik camri bni maalik buu kala kulmaa odaga lixaad ah ayb wa huwa abtirkii ubay ibnu kacab uu sheegaa marka wahuwa ubay bnu kacb ibni qays ibni cubayd ibni zaydi ibni zaydin ibni mucaawiyata bni camri bni maalik ibni najaar facamru bnu maalik yajmacu wuxuu kulminayaa xasaana waa abaa dalxata iyo waa ubayan odaga camar ibnu maalik saddexdooda waa kulmina ayb wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen idaa awsaa hadduu dardaarmo liqaraabatihi ou u dardaarmo fa huwa ilaa aabaa'ihi aabbayaalkiis intii ka abuu ahaanayaa fi lislaami islaam dhexdiisa yacnii aabbayaalkiis islaamka weeyaan wixii ka koreeyo aabbayaalku hadday gaale ay waxaas noqdaan male ictibaar qaara saas dhahay ayb masaladana marka asalkeedu waxay tahay culummada waxay isku khilaafeen aqaaribta abu xaniifa isagu wuxuu yidhi alqaraabatu kullu dii raximin maxramin min qibali اlabi aw اlummi qaraabo waxaa la yidhaha nin allaale ninkii raxim ah maxram ah xagga aabbaha iyo ka yimaado habarta ama xagga habarta walaakin yubda'u biqaraabati اlabi qabla اlum laakiin wuxuu yidhi qaraabada aabbaha laga bilaabayaa hooyada ka hor wa qaala abuu yuusuf wa muxamed labadooda iyana waxay dhaheen man jamacahum abun mundu اlhijrati min qibali abin aw ummin min gayri tafsiil iyagu waxay dhaheen hijrada intii laga bilaabo wixii qofka markaa dadkii ay aabba ama hooye ay kulmiso qaraabay isku yihiin zaada zufar wuxuu ku daray wayuqadamu man qaruba minhum kuwa hooyada ka yimaada kuwa aabbaha ka yimaada waxaa la hormarinaya adba kii dhow ayb zufar saasuu yidhi wahiya riwaayaة can abi xaniifata ayضا ayb shaaficiyadu iyagu waxay dhaheen alqariibu man اجtamaca fi الnasabi nasabka ayay fiirinayaan ayb man اجtamaca fi الnasabi nasabka qofkii ku kulmo dhexdiisa sawaaء qaruba am bacuda ama ha dhowaada ma ha dheeraado musliman kaana aw kaafiran gaal ha ahaado ama muslim muslim ama gaal wuxuu raba ha ahaado غنيا كان أو فقيiرا غني ama فقيir ha ahaado ذكرا كاana أو أنثى nin ama naag wxuu doona ha ahaado واaرثا أو غayra واariثin mid wax dhexlaa midaan wax dhexlaynin محرما أو غayra محرamin iyaga marka macnaha qaraabada waa weyn cid allaale in labadii naصب ou kulmiyo ama ha isdhexlaan ama yayna isdhexlin gaal iyo mslim waxay rabaan ha ahaadaan maxram ha isku ahaadaan ama yayna isku ahaanin nin iyo naag waxay doonaan aadan waa qaraabo wax allaale wixii nasab kulmiyo dhinaca aabbahay marka fiirinayeen ayaga dabcan ayb imaam axmed isaguna sidaas shaafici oo kale uu yidhi ilaa annahu akhraja alkaafira laakiin gaalka waa bixiyey isaga ninku haddii gaal uu yahay qaraabo maaha buu waa saaray imaam axmed adugu marka aqwaashaas awaman ilaqaaribuda ku jirto hadda xadiidkan waxaa lagala baxayaa ama laga qaadanayaa nebigu sal ll cl slam abuu dalxa wuxuu ku yidhi qaraabadaada sii qaraabadiyay noqdeenna nin lix oday u jiro nin lix oday odaga lixaad iyo ka badan ay isugu imaanayaan qaraabuu noqday marka qaraabanimada sidaas marka shaaficiyadu ay sheegayaan yaad moodaa marka inay dhowdahay leanna hadda maxram ma isku noqon karaan nin iyo naag hadday kala ahaa lahayn isuma noqdeen maxram maxramnimada aan fiirinin soo ma aragti qaala xadaanaa cabdالlaahi bn yuusuf qaala akhbaranaa malik can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi طalxata أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وaليه وسلم لأبي طلحة نبga أبو طلحة wuxuu ku yidhi أrاa waxaan arkaa أn تجcلaha inaad yeesho في الأqربيiنa dadka dhowdhoway qراabada ah فqاaل أبو طلحة أبو طلحة waxa uu yidhi أfعل يا رasuuل الله rasuulka ilaahy waan samaynayaa فaqasمha أبو طلحة أبو طلحة wuxuu u qeybiyey فيi أqاaribihi qراabadiisa iyo وبني camihi ilma adeeradiisa ilma adeeradii marka yaa noqday ninay saddex iskaga tagaan iyo ninay lix iskaga tagaanba wa qaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas waxa uu yidhi lamaa nasalad markay soo degtay waandir cashiirataka alaqrabiin jacala الnabiyu sal ا slam nebigu wuxuu gudagalay yunaadii inuu dhawaaqayo yaa banii fihrin yaa banii cadiy libuطuuni quraysh quraysh lafaheeda cashiirataka alaqrabiin baa la yidhi qaraabadii yaa noqday markaasan qurayshuu ka soo bilaabay quraysh qaraabay noqotay markaas quraysh marka nebigu meeqay uu ka ninka qurayshi ugu shisheeya rasuulka meeqay ku kala tagaan dhowr iyo toban meelahaas toban koroo u dhaafaa aabba ayb meesha marka de inay qaraabadii saas noqon karto ayb wa qaala abuu hurayrata lamaa nasalad waandir cashiirataka alaqrabiin qaala الnabiyu sal ا l slam yaa macshara quraysh sidaasuu yidhi ayb baabun ay haadaa kani marka hadday laakiin dhammaantood wada kulmaan qaraabadii hadday tiro ka badato qabiiloo kale noqotay aan la wada gaarsiin karin owqaafta iyo waxyaabahaasee la yeelana halkaanuu ku sheegayo wuxuu yidhi shaaficiyadu waxay dhaheen in wujida jamcun maxsuuruuna akara min alaaثatin istawcabuu ninkii qaraabadiisa u dardaarmay qaraabadii joogta waxay noqdeen dad tiro yar oo la koobi kara yani kow laba saddex la dhihi karo kulligood waa la gaarsiinama wasiyadii xaq bay kulligood ku yeelanayaan wa qiila yuqtasaru calaa alaaثatin aqaluljamci baa lagu gaabsanaa saddex ka mida waa la yidhi wain kaanuu hayra maxsuuriin laakiin haddaynan tiro koob lahayn oynan koobmi karin fanaqala طaxaawiyu اlitifaaq cala اlbuطlaan طaxaawi isagu wuxuu yidhi waaba bure qaraabadeydaan u dardaarmay qaraabadiina waa kumanaan kun maba la tiri karo wasiyadaas waa burtay buu leeyahay wa fiihi nadaru itifaqa nadar baa ku jiro lianna cinda ashaaficiyati wajhan biاljawaazi wayusrafu minhum lialaaثatin walaa tajibu taswiya waa badan yihiin soomaa saddexa la siiyo in saddexdaasi loo jimeeyo loo ekeeyana waajib maaha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal yadkhulu ma gelayaa annisaau naaguhu ma gelayaan iyo walwaladu ilmaha fi laqaaribi qaraabada ma gelayaan naagaha iyo ilmaha yaryari qaraabadii ma gelayaan qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybu can الzuhriyi qaala akhbaranii saciid bnu اlmusayab wa abu salamata bnu cabdiraxmaan ana abaa hurayrata radia allahu canhu qaal qaama rasuulu llaahi salى اllahu alayh wali wasalam nebigaa kacay xiina anzla allahu caza wajala ilaahay markuu soo dejiyey waandir cashiirataka alaqrabiin qaala waxauu yidhi yaa macshara quraysh ow kelimata naxwaha ishtaruu anfusakum nafihiinna iibsada laa ugni cankum aniga idin deeqi maayo xaggiinna min allahi ilaahay xaggiisa shay-an waxba idinka deeqi maayo idinkagama tari kara yani yaa bani cabdimanaaf laa ugni cankum min allahi shay-a yaa cabaasu bna cabdilmualib cabaasu bnu cabdilmualibow laa ugnii canka min allaahi shay-a xag alle waxba kaaga tari ma karo yaa safiyatu camata rasuuli اllaahi sal ll ly slama laa ugnii canki min allaahi shay-a ilaahay xaggiisa waxba kaa deeqi maayo wayaa faatimatu binta muxamadin saliinii iweydiisa maa shi'ti waxaad doonto min maali maalkayga laa ugnii canki min allaahi shay-a maxalushaahidka marka yaa safiyatu iyo wayaa faatimatu iyagoo gabdhaha bay qaraabadii soo galeen oo waandir cashiirataka alaqrabiin ayay soo hoos galeen qaraabadii marka naagihii marka inay soo geli karaan weladkii la dhalayna waa soo gelayaye faaimo welad la dhalay waa iyada xataa taabacahu asbaqu can ibni wahbin can yuunusa can ibni shihaab baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal yantaficu lwaaqifu ninka waaqifkae wax waqfaya ma ku intifaacayaa biwaqfihi waqafkiisa waaqifka waqafkiisa ma ku intifaacayaa masaladaas u baabaystay nin baa wax waqfay waqafkaasi asaga dheef ma ka heli karaa wax ma ka soo geli karaan waqad ishtarata cumaru cumar wuxuu shardiyey radia allaahu canhu markuu wax waqfaayey laa junaaxa wax dembiya calaa man qof korkiis ma ahaanin weliyahu waqafka maamulay an ya'kula minhaa inuu ka cuno wax ka cuno cumar waqafkiisii markuu shuruudaha u yeelaya wuxuu yidhi waqafkaasi ninka maamulaya naadirka ah inuu wax ka cuno dhib ma laha waa ka cuni karaa markaasuu imaamuulbukhaari meeshaas wuxuu ka fahmay waqad yelilwaaqifu ninka wax waqfay inuu maamulo ayaa la arkaa wagayruhu iyo hayrkiisba lama kala saarin marka imaamuulbukhaari wuxuu leeyahay haddii cumar uu yidhi waqafkaani ninka maamulaa waa cuni karaa de ninka maamulaya wuxuu noqon karaa isagiiba soo maaha lama kala qaadin ninka waqafka maamulaya ninkii waqfou noqon karaa hayrkiisna waa noqon karaa maadaama aan la kala qaadin haddii uu maamulo ninkii waqfay isaga laftirkiisa shardigana ou ahaa ninka naadirkaa inuu cuni karo waa cuni karaa waa ku intifaaci karaa marka waqad yelilwaaqifu wagayruhu waa min fiqhi min tafaquhi alimaam imaam albukhaari tafaquhiisa laakiin hadda meeshaa ogow qofka waqafkiisa isaga mucayan isagama dhigi karo beertaanaan waqfay anaa isku waqfay ma bannaano mana ansaxayso laakiin haddii uu jiho caama uu ku waqfay ama wasfi uu u yeelay dadka uu ku waqfay haddii tilmaantaas isaga laga helo waa soo geli karaa oo hadduu yidhaahdo beertaan wixii ka soo go'o fuqaradaa iska leh asagii baaba fakriyo faqiir noqday qaybtiisoo ka gelaa leanna hadda isagu waa taabic waay keligiis ma aha laakiin keligiis inuu isku waqfaada waqafkii macnihiisii meesha waa ka maqnaana ayb middow marka u baaba waxaan waxaan u waqfay buu yidhi culummada isagii baa culummadii ka mid noqday waa ku intifaaci karaan ayb laakiin isaga keligii ma loo ma lo ogola khilaaf baana masalada ku jira imaamulbukhaari laakiin sida uu qabo halkaanu kusoo bandhigay wakadaalika sidaadaas oo kale kullu man qof dhammaantiis jacala yeelay badanatan hal ow shay-an ama shay lilaahi ilaahay u yeelayna waa la mid oo falahu wuxuu leeyahay an yantafica bihaa inuu ku intifaacsado kamaa yuntafacu bihaa sida loogu intifaaco hayruhu hayrkiis wain lam yashtarid yownaba shar kamaa yantaficu bihaa hayruhu kamaa yantaficu bihaa hayruhu sida uu hayrkiis ugu intifaacayo ayuu ugu intifaacaya wain lam yashtarid yaanu shardininba ayb qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid wahuwa abu rajaء albaqlaaniyu qaala xadaanaa abu cawaanata wahuwa اlwadax bn cabdillaahi اlyashkuriy can qataadata can anasi radia اllaahu canhu ana الnabiya salى اllahu alayh ali waslm nebiga ra'aa rajula nin ayuu arkay yasuuqu badanatan hal kaxaynayo faqaala lahu wuxuu ku yidhi irkabhaa fuul faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula اllah rasuulka ilaahayow inahaa badanat waa hal yacni hal aan hadiy ahaan u wada waayo ayuu yidhi qaala fi اhaaliثati aw fi اraabicati markii saddexaad ama markii afaraad ayuu yidhi irkabhaa kor weylaka halaagaaga ee ow weyxaka meeshaa marka waxaa laga qaadanaya ninkan shaygan oo uu hadyi u bixinaayo inuu ku intifaaco waa loo ogolaaday hashaani wuxuu u wadaa inuu qalo oo uu xaramka ku qalo inuu koro inuu koro ou fuulo waa loo ogolaaday marka fuulitaanka iyo koriddaas waa intifaac soo maaha meeshaasu ka deliishanaa marka masaladanna waa ka soo hadalna dada koridda laftirkeedu waa hadday xaajo u keento xayawaanku u adkaysan karo waa soo sheegnay kitaabulxaj ayaan kusoo dhaafnay قال حدثنا إسماعيل وهو بن أبي أويس قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا nin ayuu arkay yasuuqu badanatan hal kaxaynayo faqaala waxau yidhi irkabhaa kor qaala yaa rasuula allah inahaa badanatun qaala irkabhaa weylaka fi الثaaniyati aw fi الثaaliثati baabun ay haadaa kani baabu marka xadiidkii tarjamadana mudaabaqadooda waa iska daahir ninkan wuxuu markaa sida uu ugu intifaaci karo shay uu lilaahi u bixiyey ayaa de waqafkuna waa wax un lilaahi loo bixiyey oo kaleba wuu ku intifaaci karaa tabac ahaan keligiis laakiin inuu isku waqfo iyada ma bannaano baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa waqafa hadduu waqfo shay-an wax qabla an yadfacahu intuunan dhiibin ka hor ilaa hayrihi hayrkii intuunan u dhiibin ka hor fahuwa jaa-izun waa bannaan yahay masaladan ama tarjamadanna macnayeedu waxaa weeyaan waqafku qabdi uma uma baahno yacnii hibada markaan ka soo hadlayna maxaan dhahnay hibada markii qabdi ou dhaco ayay laasimayso maaha waqafku isagu marka qowlkoobu ku laasimaana dhulkan waqaf lilaahi waa bis war mar dambe ku noqod ma laha in lagaa guddoomo oo qofkii aad ku waqaftay oo kaa qaato shardi maaha mar haddaad waqafkii ku dhawaaqday walow yaadanba weliba gudbinino oo qofkii aadan gacantiisaba yaadanba gelinine waaqafkii waa jaa-is waa fulaya waa soconaya lianna cumara radia allaahu canhu cumar awqafa waa waqfay ayb marka waqafa iyo awqafa labadaba waa bannaan tahay awqafa marka luqo oo qaliil ah waa waqafadaa luqa haalib ah kaiirna ayb lianna cumara radia allaahu canhu awqafa wou waqfay faqaala waxau yidhi laa junaaxa wax dembi ah ma ahaanin calaa man qof korkiis weliyahu maamulay an ya'kula inuu cuno walam yakhusa mana gaar yeelin anna weliyahu weligiisa kan maamulayo cumaru inuu yahay ow hayruhu ama hayrkii inuu yahay wqaala الnabiyu sal ا slm labi طalxata nebiga abu طalxa wuxuu ku yidhi araa waxaan arkaa an tajcalahaa inaad yeesho fi laqrabiin qaraabada faqaala waxau yidhi afcalu waan samaynayaa faqasamahaa fii aqaaribihi buu u qeybiyey iyo wa bani camihi buu u qeybiyey ayb marka tarjamada macnaheedana marka qowlkaas uu tarjamada ku sheegay waa qowl اjumhuur imaam maaliga wuxuu shardiyey isaga qabdi waqafka qabdi buu u shardiyey ayb wabihi qaala moxamed bnu xasan washaaficiyu fii qowlin daxaawi marka inaan qabdi loo baahnayn sixadeeda wuxuu u xujaystay waqafku cidqiga ayuu shabahaa cidqiguna maxaa yeele labadaba waa tamliikun lilaahi tacaala qowl mujaraduu ku fulayaa qabdi ka dharla ayb hibada marka wuxuu uga duwan yahay hibada bani aadam baa wax la milki siinayaa waqafka laakiin qofkan milkigii waa ka guurayo u guuray lilaahiba u guuray waa kala bedelan yihiinqisada cumarowna u deliishaday imaamu lbukhaari meeshaas laa junaaxa calaa man waliyahu an ya'kula markaasuu yidhi walam yakhusa ana waliyahu cumar ow hayruhu waa ilaaqay ninka maamulaya ninka maamulaya wuxuu noqon karaa cumar laftirkiisa soo maa hadduu cumar noqdo gacantiisa ma ka baxaa marka ka bixi maayo waqafnimo marka inuu yahayna nebigaa u qiray sal l slam fiqiga marka meeshaas meeshaasu ka wataa cumar markii uu sidaan yidhi shardigaa uu galay nebigu ma amrinoo ma dhihin gacantaada ka bixi si waqafka uu u laasimo ma uunan dhihin meeshaasuu marka ka rabaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa qaala haddii uu yidhaahdo daarii aniga daartayda sadaqatun sadaqa waaye lilaahi ilaahay dartiisay sadaqa u tahay walam yubayin ownana caddaynin lilfuqaraa'i fuqaro ow hayrihim ama hayrkood ownan caddaynin fahuwa jaa-izun meeshaanna waxay tahay muusigii yacnii waaqifkii ayaan mowquufkiibaunan yacnii mowquufu lahuga ninka uu u waqfaayo hadduusan cayinin waqafku waa ansaxa yacnii wuxuu ka rabaa inuu yidhaahdo ciddii lagu waqfaayey iyadoo aan la cayinin iyadoon la cayinin waqafku waa ansaxa haddii uu yidhaahdo beertayda waa waqfay gurigaygii waqaf waaye hebelaan ku waqfay iyo dadkaasaan ku waqfay isagoon dhihin jaa-is waaye waqafkaas waa ansaxaya yaa la siinaa marka wa yucdiihaa wuxuu siinayaa lilaqrabiina qaraabada u eelaa markaas ow amase xaysu araada meeshuu doono ayuu markaa waqf uga dhigi karaa qaala nebiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi liabi alxata uu ku yidhi xiina qaala markuu yidhi axabu amwaalii maalyaalkayga ka loogu jacayl badan yahay ilaya aniga bayraxa weeyaan beertaas wa innahaa sadaqatu lilaah sadaqa ilaahay dartiis ahna waayo iyada faajaaza اnebiyu sal l slam nebigii waa ogolaaday daalika kaagaas cid ma sheegin hadda marka maxalushaahidka meeshaas beerteyda waa sadaqa lilaahi hebelay ku tahay ma dhihin nebiguna waa ogolaaday wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen laa yajuusu ma bannaana xataa yubayina ilaa uu ka caddeeyo liman cidda loo waqfayo walawalu asaxu qowlka horaana asaxnimo badan buu yidhi oo inaan tacyiin aan loo shardinaynin ayb meeshaasi marka qisada abu dalxu ka keenay qisadan marka abu dalxa sadaqa miya mase baabulwaqfi bay gelaya waxaad moodaa tasarufka imaamu albukhaari qisadaani inuu leeyahay waa waqf baabkeedu gelina bacdi riwaayaatna waxaan arki doonaa xasaanu bnu haabit markuu siiyey xasaan waa gatay mar dambe ee waqafna da in la gataa iyo beec iyo malaha meeshaas marka ishkaal ayaa ku imaan kara oo markaa qaar waxay leeyihin qisadan abudalxa waqaf ma tilmaamaysa sadaqay tilmaamay waxaana ku tusaa ninkaasaa la siiyey ninkiina waa ku tasarufo wixiisi waa gatay waqafka hadhow isagii baa dhowr nooc u kala baxo munqadicu lwal iyo munqaicu yani munqadicu aakhir iyo siyaabahaas u qaybsama ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa qaala haddii uu yidhaahdo ardii aniga dhulkayga ow bustaanii beerteyda sadaqatun lilaahi ila sadaqo ilaahay dartii loola baxay waa can ummii hooyaday xaggeeda yaana loo bixiyey fahuwa jaa-izun waa bannaan yahay tarjamadaani iyo midda hore maxay ku kala duwan yihiin middaani jihada la siinaayo lama sheegin tan xataa sida tarjamadii hore oo kale laakiin tarjamadan dambe waxay dheer tahay mowquufu canhuga midka laga waqfaayaa lagu magacaabay xugun hor le waay marka mowquufu canhu ninka xaggiisa laga waqfaayo ayaa la sheegaya wain lam yubayin yownanba caddaynin liman daalika cidda la siinayo waqafkaas oo lagu waqfaayo ayb qaala xadaanaa muxamadu qaala akhbaranaa makhlad bnu yaziid qaala akhbarana bnu jurayj qaala akhbaranii yaclى anahu samica cikrimata yaquul anba'ana bnu cabaas radia allaahu canhumaa wuxuu noo sheegay ana sacda bna cubaadata radia allaahu canhu tuwufiyad ummuhu hooyadii ayaa la oofsaday wahuwa haa'ibun isagoo maqan canhaa iyada ka maqan xaggeeda faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina ummii hooyaday tuwufiyad waa la oofsaday wa ana haa'ibun canha anoo ka maqan ayanfacuhaa shay-un wax ma anfacayaa inta sadaqtu bihi haddaan sadaqaysto shaygaasi canhaa iyada xaggeeda aan ka bixiyo on ka sadaqeeyo qaala nacam buu yidhi haa waa anfacayaa marka yanfacuhaa shay-un cumuumaa ku jiro istifhaamaa ku jiro istifhaamkee dee waa shibhu nafyi shay-un waa nakiro cumuum yaa laga faa'iidaysana wixii markaa loo sadaqeeyo inay markaa anfacayso sadaqadu ay gaarayso qaala nacam buu yidhi haa qaala fa inii ushhiduka waxaan markhaati kaaga dhigayaa ana xaa'idii beerteyda almikhraafa ayb sadaqatun calayha sadaqatun sadaqa inay tahay calayhaa ay canhaa xaggeeda aan ka bixinayo ayb mikhraaf marka waa meel marka wax badan ay miro badan lahayd almakaanu اlmuhmir waxaana loogu bixiyey wax badan miraha badan ee laga soo guraayo ayaa loogu bixiyey mikhraaf sumiya bidalika lima yukrafu minhu waxaa laga goynayo ay yujna min ahamarati waa mifcaal amhilaة اlmubaalaga ayb marka beert wuxuu leeyahay ana xaa'idii beerteyda almikraafa yani waxa badan laga goynayo meel marka meel wax badan laga goynayo waa mikhraafka ayb oo marka marka wuxuu noqonayaa isim ayuu wuxuu u noqonayaa beerta wahuwa ismu اlxaa'id almadkuur beertaas wareegsan magaceeda waa mikhraafka marayb xadiidkii tarjamada marku ay ismudaabaqaynayaan ninkaani beerteena u waqfay buu sheegay ciddou ku waqfay ma sheegin laakiin cidda uu ka waqfayuu sheegay oo hooyadiis ah baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa tasadaqa hadduu sadaqaysto ou waqafa ama ou waqfo bacdu raqiiqihi addoommadiisa qaarkood ow dawaabihi xoolihiisa qaarkood fa huwa jaa-izun waa bannaan yahay addoommadiisii qaarkood hadduu waqfo ama xoolihiisii qaar ka mida uu waqfo fa huwa jaa-izun tarjamadan marka muxuu ka rabaana wuxuu ka rabaa jawaazu waqfi اlmanquul shayga manquulka ee la rari karo in la waqfi karo ayb xanafiyada iyagu waxay qabaan shaygu hadduu manquul yahayo uu guuraayo waqf inuusan gelin oo iyaga dhul iyo guri iyo ayaa la waqfi karaa bay leeyihin laakiin shay manquuloo la raraayo waqf ma galay dhahayaan isaguna marka addoomihii iyo xoolihii manquul miya mase waa hayru manquul waa manquul waa wax la rari kara w addoomihii iyo xoolihii qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa اleyثu can cuqayli can ibni شhihaabi qaala akhbaranii cabdالraxmaan bni cabdillaahi bni kacb bni maalik radia اllaahu canhu qultu yaa rasuula اllah kacb ibnu maalik waxau yihi waxaan ihi rasuul allow inna min towbatii towbadayda waxaa ka mida an ankhalica inaan siibmo min maali maalkayga aan ka siibmo oon ka dhex baxo wax ka mida maalkayga sadaqatan sadaqa aan uga baxo lilaahi ilallaahi ilaahay xaggiisa ah sadaqatan yacni sadaqa darteed ilallaahi xag alla aan u sadaqaysanayo ow ilaa rasuulihi sal ll ly slam ama rasuulka qaala waxa uu yidhi amsik calayka hayso bacda maalika maalkaaga qaarkiis fahuwa khayrun laka kaasaa kuu khayr badan imsaagaas aad haysato qayb maalkaaga ka mida qultu waxaan idhi umsiku waxaan haysanayaa sahmii saamigayga alladii bikhaybara khaybar ku yaallay maalkii yacni saamigii aan khaybar ka helay ayaan haysanayaa wixii kale waa sadaqaynaya meeshaan marka bukhaari sidee uga soo bixiyey tarjamada marka xadiidkaa wuxuu uga soo bixiyey inna min towbatii an ankhalica maalii sadaqatan ila allah horta sadaqada iyo waqafka ayuu hal xugun wada siinaa idaa tasadaqa ow waqafa buu yidhi isku hal xugunuu siiyey meeshaana marka kacb ibnu maalig wuxuu leeyahay rasuul allow maalkayga qayb ka mida maalkayga oo dhan sadaqan ka dhigay may qayb hayso maalkan marka lama kala qaadin manquul iyo hayru manquul looma kala qaadin rasuulkana ma weydiininoo ma dhihin maalkaaga midka manquulkaa iyo hayru manquulkaa uma kala saarin rasuulka maadaama nebigiina ka aamusay isaguna ou maalkii idlaaqay cumuumkaa lagu socono marka fiqiga bukhaari marka sidaas waay washaahidu tarjamati minhu qowluhu amsik calayka bacda maalika fainahu daahirun fii amrihi biikhraaji bacdi maalihi wa imsaaki bacdi maalihi min gayri tafsiilin bayna an yakuuna maqsuuman ow mushaacan lama kala saarin marka maalkaaga qaybna sadaqo ka dhig qayb hayso qaybta marka uu sadaqo ka dhig yidhi ama waqaf ka dhig lama dhihin kuwa mushaaca ah ka dhig kuwa kale ha ka dhigin iyo lama dhihin ama kuwa manquulka iyo hayru manquul looma kala saaro baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man tasadaqa qofkii sadaqaystay ilaa wakiilihi wakiilkiisa xaggiisa ayb uma radda alwakiilu wakiilkii uu celiyey ilayhi isaga usoo celiyey ninbaa sadaqo dhiibay wakiilkiiba u xil saaray hebelow adigaa wakiilayga ah wakiilkiina wuxuu ku soo celiyey ninkii muwakilka ahaa arrintaasay noqonaysaa wa qaala ismaaciilu ismaaciil waxa uu yidhi akhbaranii cabdulcasiiz bnu cabdillaahi bni abi salama can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi طalxata laa aclamuhu ila can anas radia allaahu canhu qaala lamaa naزlat markay soo degtay lan tanaalu اlbira xataa tunfiquu mima tuxibuun jaءa abuu طalxata abuu طalxa waa yimid ilaa rasuuli اlahi sal اه slam faqaala wuxuu yidhi ya rasuula اllah yaquulu اllahu tabaaraka watacaala alla wuxuu leeyahy fii kitaabihi lan tanaalu اlbira xataa tunfiquu mima tuxibuun waina axaba amwaalii ilaya bayruxaa weeyaan qaala wakaanat xadiiqatan beer ayay ahayd kaana rasuulu lahi sal slm yadkhuluhaa nebiga uu geli jiray wayastadilu biha uu harsan jiray wayashrabu min maa'iha biyaheedana uu cabi jiray fahiya ilى اllahi caزa wajala ilaahay xaggiisay ahaatay wa ilaa rasuulihi sal slam arjuu waxaan rajaynayaa birahu khayrkiisa wadukrahu kaydkiisa ayaan rabaa oon rajaynayaa fadachaa dhig ay rasuul اllaahi yaa rasuul اllahi rasuul allow dhig xayثu meel araaka allaahu ilaahay ou ku tuso faqaala rasuulu اlahi sal slm nebigu wuxuu yihi bakin yaa abaa طalxata liibaan abu طalxow daalika kaagaasi maalun maal weeyaan raabixun ribxay qabilnaahu wa minka waa kaa aqbalnay waradadnaahu calayka waana kugu soo celinnay maxalushaahid meeshan waa kaa guddoonnay wakiilashadii aad i wakiilatay waana kugu soo celiyey fajcalhu yeel filaqrabiina qaraabadii yeelo adiga ku tasarufoo qaraabadaada sii fatasadaqa bihi abuu dalxata ayaa sadaqaystay calaa dawii raximihi qaraabadiisu ku sadaqaystay qaala wa kaana minhum ubayun wa xasaanu ubay iyo xasaan ayaana ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi wabaaca xasaanu xasaan wou gaday xisatahu qaybtiisa wabaaca xasaanu xasaan wou gaday xisatahu qaybtiisii minhu uu isagu lahaa xaggiisa min mucaawiyata mucaawiya ayuu ka gaday faqiila lahu waxaa lagu yidhi tabiicuma waxaad gadaysaa sadaqata abi dalxata abi dalxa sadaqadiisa faqaala waxa uu yidhi alaa abiicu miyaanan gadaynin saacan min tamrin suus timira bisaacin min daraahima suus daraahima miyaanan ku gadaynin yani beertu waa timir lacaguu siistay marka suus timira maxay dhibeen in lagu gato daraahima uu leeyahay qaala wa kaanat tilka alxadiiqatu xadiiqadaasi waxay ahayd fii mowdici qasri bani cudaylata reer bani xudayla qasrigooda meeshee meesha ay meeshee mowdiceeda meeshaasay ahayd alladii banaahu mucaawiyata ou mucaawiya dhisay qasrigaasoo mucaawiya ou dhisay tanaa marka waxay keenaysaa in la yidhaha waqaf ma aynan ahayn qisadaani waa sadaqo si kastay ahaato laakiin bukhaari sadaqada iyo waqafka waa isku axkaam agtiisii sadaqadii markaa wuxuu uga qiyaasanaa marka waqafka yani waqafkiiba wuxuu ka dhigtay farac sadaqadii buu ku qiyaasay ayb meeshaan marka wuxuu leeyahay hada yadulu calىa ana abaa طalxata mallakahu alxadiiqata almadkuurata beertaas waa milki siiyey waa siiyey walam yaqifhaa calayhim kuma uunan waqfin id low waqafhaa maa saaqa lxasaan an yabiicaha fyucakiru calى man istadla bشhayءi min qisaةi abi طalxata fii masaa'il الwaqfi ila fima laa tukhaalifu fiihi sadaqaة اlwaqfa qaacidadaas marka wuxuu sameeye wuxuu leeyahay meelaha nusuus ahaan waqafka iyo sadaqada ay ku kala duwanayn yani meelihii waqafka iyo sadaqadu ay ku kala duwanaadaan waa gaar ayaga meeshii waqafka sadaqada ay kala mid noqotoynan uga duwanayn waa lagu wadi karaa xadiidkan dii waqaf iyo sadaqa waa isku mid la dhaho laakiin meeshii nas ku soo arooro ou kala bedelo ou kala duwo ma loo deliisho karo qisadan waqaf wayaxtamilu an yuqaala sharaطa abu طalxata calayhim lama waqafahaa calayhim ana man اxtaaja ilaa bayci xisatihi minhum jaaza lahu baycaha baycuhaa isaga inuu shardi kuga ninkii rabana waa garan karaa inuu yidhi fuqahada marka waxaa agtooda caanka ah waxay yidhahdeen shardu اlwaaqifi waaqifka shardigiisa ka nasi shaarici shaarica naskiisa oo kale waxay ka wadaan iyaga marka shardiga ninka wax waqfay waa in la fuliyaa haddaynan wax ka hor imaanaynin yani sharciga hadduu ka hor imaanaya dabcan lama fulinayo laakiin sida naska loo raaco ayaa ninkan waaqifkana shuruuddiisa loo raacaa bay ka wadaan ibnulqayim laakiin iclaamu lmuwaqiciinka warkaas aada u diidayaan wqad qaala bijawaaزi hada shardi bacdu اlculamaaءi kacaliyi wagayrihi wاllahu aclam qofka inuu waqf shardigaas geli karana cali iyo kayrkiis ayaa ku tagay inuu leeyahay ayb baabu qowli اllaahi caزa wajala ilaahay qowlkiisii macnihiisiibuu u baab yahay waidaa xadara اlqismata qaybta iyo waxqaybintu haddii uu soo xaadiro ululqurbaa qaraabo mid u saaxiiba walyataamaa agoon walmasaakiinu masaakiin farsuquuhum minhu ka arsuqa waxa la qaybinaya wax ka siiya u tuura qaala xadaanaa moxamed bnu اlfadl abunucmaan wahuwa laqabuhu caarim qاaل xadaثna أbu cawاanةa عan أbi bشhri عan سacيid بni jubayri عan iبni cabaasi radيa الlaaه canهuma qaal ina naasa dad yazcumuuna waxay sheeganayaan أna hadihi الaayaةa nusikat aayaddan in la nasakhay walaa wallaahi may buu yidhi ilaahan ku dhaartee maa nusikad lama nasakhin walaakinahaa aayaduse mimaa tahaawana annaasu waa waxa yaabaha ay dadka fududaysteen oo iska dhaafeen ayay ka mid tahay humaa waaliyaani humaa damiirkan yo u noqonaa marka humaa labada agoonta maamusho agoonta waxaa maamulo laba qolo mid laba qolaa maamusho ninka maamulaya wuxuu noqon karaa nin dhaxalka wax ku leh isaga laftirkiisa maalan nin baa dhintay wuxuu ka tegey ilmo ou dhalay oo yareero agoona iyo wiilow dhalo weyn maalan oo isagoo hadda aan agoon ahayn dhaxalka waxba waa la leeyahay soo maha ilmahan ninkan haddana yaa weli oo mas-uul u ah ilmahanna isagii baa mas-uul u ah oo maalkooda iyo waxaa maamulaayo ninkaasi waa waari waana waari waana waali yatiim agoonkana waali buu u yahay mararka qaarna waxaa waali u noqon kara ilmaha agoonta maalkooda waxaa maamulaayo ninaan dhaxalka waxba ku lahayn adeerkoodo kala maamulaayo haddii ilmo ay joogaan adeer wabuu waxbuu leeyahay waa maya ninkaasi marka dad agoonku markuu weynaado oo maalkii la qaybinaayo isagu wax ma qaybi karo waxba ma bixin karo siday qaybtu ahayd markuu u sameeyo qaraabo meesha timid iyo agooman kale iyo masaakiin waxba ma sii kara isaga illa meesha waxba kumaba lahan laakiin waaliga waaridkana ah dhaxalkana wax ku leh isagu dhaxalkiiba wax ku leeyahay waxbaa dhiibi karaa oo markuu wixiisii qaato waxbuu ka siin karaa dadkaas meesha yimid saasaa marka ujeeda humaa waaliyaani laba waali waayo waalin waali yariu waxba u dhaxlaa wadaaka kaagaasi alladii midka weeyaan yarsuqu wax bixinaayo isaga qaybtiisuu sii karaa dadkaan oo kaasaa lala hadlaya marka waidaa xadara alqismata ululqurbaa walyataamaa walmasaakiinu farsuquuhum minhu isaga maalkii waxbuu ku leeya waa bixin karaa ayb wawaalin waalina laa yariu ma dhaxlaayo isaga fadaaka kaagaasi alladii yaquulu bilmacruuf waa midka shayga wanaagsan dhahayo yaquulu wuxuu dhahayaa laa amliku laka aniga waxba kuuma hanan karo oo ma kuu awoodi karo an ucdiyaka inaan wax ku siiyo hadalkaas wanaagsanoo kula hadlaa dadka war aniga agoontan mas-uulaan u ahay xoolahooda un baan u haayaa aniga waxba kuma sii kara meeshaan waxba kuma lihi kuwa la yidhi marka waquluu lahum qowla macruufa kuwana marka farsuquuhuma u taallo kuwana waquluu lahum qowla macruufana u taallo ayb ayaddu marka waa muxkam muxkamo ayb caaisha ayaa ka mid a dadka aayadda mansuuq iyo inay tahay qabo qabay ayb kitaabu tafsiir iyo meelahaasna inuu ku keenaa laga yaabaa baabu maa yustaxabu liman tuwufiya fujaa'atan baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay yustaxabu la sunneeyo liman qof loo sunneeyo tuwufiya la oofsaday fujaa'atan kadis annaga marka naloo fiiriyey kadis tahay laakiin ilaahay kadis wax ku ah ma jiraan oo ninkan ajalkiisa maxtuumka ahaayuu ku dhintaa qof walbo qof walbaa waqtigii ilaahay u qoray buu ku dhintaa ama ha la dilo ama dhulka ha la go'o ama ha sakaraado nin walbaa waqtigiisuu ku dhintaa ilaahay agtiisa wax kadiska ah ma jiro laakiin annagaynala tahay ninkan hadduu iga tegey waa dhintay ninkaan ninkii hebel ah wallaahi mowtalfajaa ku dhacday kadiisa u dhintay innagaynala tahay saas ayb an yatasadaquu canhu marka waxaa loo sunneeyaa inay ka sadaqeeyaan qofkaasi maadaama dardaaran iyo waxaas uu isku waayey in sadaqo iyo laga bixiyo xaggiisa laga sadaqeeyo wa qadaa'u nuduuri nadaryaalkana in laga qalleeyo o laga gudo can ilmeyiti meydka qال xdثna إسmاعيiل qال xdثnيi mالك عن هiشhاaم عن أbيه عن cائشhaةa رaضي الله عنها أنa رaجuلa nin qaala للنبي sl اه sلم nebiga wuxuu ku yidhi ina أmii hooyaday uftulitat waa la dafay yani kadiisay ku dhimatay uftulitat nafsuhaa nafsadeedii baa si kadiisa looga qaado la dafay wa uraahaa waxaan imala gelinayaa u malaynayaa low takalamad hadday hadli lahayd taصadaqad inay inta dardaaranta wax sadaqayso lahayd afa atasadaqu canhaa xaggeeda ma ka sadaqeeya qaala nacam buu yidhi ha tasadaq canhaa ka sadaqay meydka marka in sadaqo laga bixi karo daliil u yahay iyo wixii loo tarjumay qaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf qaala akhbaranaa maliku can ibni shihaabin can cubayd illaahi bni cabdillaahi can ibni cabaas رضي الله عنهما أن سعد بن عباadة رضي الله عنه اsتفتىa رsuuل اللhi صلى اه علي وسلم نeبga ayuu fadwo weydiiyey faqاala waxau yidhi ina أmii hooyaday maatad way dhimatay وعalayha nadru nadr iyadoo korkeeda uu yahay faqaala waxau yidhi iqdihi canhaa ka gud xaggeeda nadarki wiilka marka waalidkiis waa ka gudi karaa nadar waxaa kaloo laga qaadanayaa inuu wax ka sadaqay karo waxaa laga qaadanayaa sadaqadaasi waan laysa lilinsaani ilaa maa sacaa cumuumka ku jiro in laga soo reebayo iyadan insaanku male ilaa wuxuu shaqaysta unbuu leeyahay yani aayaddaas manduuqeeda waa waxaa laga reebayaa sadaqada iyo ducada iyo waxyaabahaas maxaa yeele hadda sadaqadaani waa camalulkhayr waana anfacayaa qofkan baabu اlishhaadi fi اlwaqfi wالsadaqati baabu bayaani xukmi اlishhaadi marqaatigelintii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fi lwaqfi waqafka iyo wasadaqati sadaqada waqaf iyo markuu qofka samaynaya inuu marqaatigelin sameeyo iyo sadaqadaba maxaa marka markhaatidaas ay taraysaana waxay taraysaa hadhow dadka warahada ah ee ninkan dhaxaltooyadiisa leh si aynan dood u keenin oo ninkii maalan guryo badan uu leeyahay markaasuu wuxuu yidhi gurigaas meeshaas ku yaalla waa waqaf waa waqfay hadhow marka haddaan markhaati iyo qoraal loo samaynin maxaa dhici kara ninkii marku dhinto ilmihiisii waxay dhihi karaan gurigaas lama waqfin si ay dhaxal ugu helaan doodaas iyo waxaa si aynan u dhicin ishhaad iyo markaatigelin ayaa fiican marka in la qoro markhaatina la sameeyo qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusa qaala akhbaranaa hishaamu bnu yuusuf wahuwa sancaaniyu ana bna jurayjin ahbarahum qaala ahbaranii yaclaa annahu samica cikrimata mowla bni cabaas yaquul anba'ana bnu cabaasin ana sacda bna cubaadata radia allaahu canhu akhaa banii saacidata ahaa twufiyat ummuhu wahuwa haa'ibun isagoo maqan faata nebiya sal ll ly slam faqaala yaa rasuula allah ina ummii tuwufiyat hooyaday waa la oofsaday wa ana haa'ibun canha anoo ka maqan fahal yanfacuhaa shay-un wax ma anfacayaan in tasadaqtu bihi haddaan shaygaas sadaqeeyo canhaa xaggeedaan ka sadaqeeyo qaala nacam buu yidhi haah qaala fa innii ushhiduka markhaati waxaan kaaga dhigayaa ana xaa'iii ana xaa'iiya beertayda almikhraafa mikhraaf sadaqatun inuu yahay sadaqa calayha ee canhaa xaggeeda marka ishhaadkii hadda meeshaan waa ku jiraa tarjamadii xadiidku waa isdaboolayaan wayna ismudaabaqaynayaan baabu qowli اllaahi tacaalaa baabu macnaa qowli اllaahi tacaalaa ilaahay qowlkiisa macnihiisiiba u baab yahay waaatu lyataama amwaalahum agoonta maalkooda siiya walaa tatabadaluu ha ku bedelanina alkhabiida kii xumaa biayibi shay wanaagsan ha ku bedelanina kii wanaagsanaa intaad iska tagsiisaan wax xun ha qaadanina ha ku bedelanina walaa ta'kuluu amwaalahum maalyaalkoodana ha cuninina ilaa amwaalikum madmuumatan xaal ay tahay iyadoo loo dumay ilaa amwaalikum maalyaalkiina loo dumay yacnii waxaa loo jeedaa agoonka maalkiisa ha cuninina idinkoo kiinna u dumaayo intaad koodii iyo kiinni isku dartaan si aad marka u cuntaan darteed yeelinina ama ilaa bimacnaa maca in lagu fasiro walaa ta'kuluu amwaalahum ilaa amwaalikum maca amwaalikum innahu haddaad kaagii ka tagtood kooda cuntana kaba daranba innahu kaana wuxuu ahaaday kaasi xuuban dembi kabiiran weynin badan wain khiftum haddaad ka cabsataan aad ka cabsanaysaan allaa tuqsiduu inaydnan cadaalad falin fil yataamaa gabdhaha agoonta ah sha'nigooda fankixuu guursada maa daaba lakum wixii idiin wanaagsanaado min annisaa'i naagaha kale ah aayaddan marka macnaheeda xadiidka soo socdaa noo fasirayo qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun can الzuhriyi qaal kaana curwatu bnu zubayr waxa uu ahaa yuxadiثu inuu sheegayo annahu sa'ala caaishata caaisha ayuu su-aalay radia allaahu canha wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa taaba lakum min annisaa qaalat waxay tidhi caaisho hiya alyatiimatu waa gabadha yar ee agoonta ah fii xajri weliyihaa ninka iyada weligeeda oo maamulayo tarbiyadiisa iyo mas-uuliyaddiisa ku jirto fa yargabu fii jamaalihaa quruxdeedau jeclaysanayaa wa maalihaa iyo maalkeeda wayuriidu wuxuu rabaa an yatasawajahaa inuu guursado biadnaa min sunnati nisaa'iha naagaha iyada oo kale ah inta lagu guursado wax ka yaroo ku guursana meherka ayuu ku yaraynayaa sababtuna waxay tahayna ninkan maadaama isaga unbaa weli u ah maalan waa gabar aabbaheed dhintay weli kale iyo nin kaloo maamulo ma qabtay in adeerkeed maahane in adeerkaas marka waana guursan karaa taladeedana isaga gacanta ku haayo quruxdeeda marka hadday cajabiso wuu guursanayaa meherkana waa ku yaraynayaa naagaha iyadoo kale ah inta lagu guursada ma siinayo cadaalad darro waa taas iska dhaafa yaa la leeyahay wayuriidu wuxuu rabaa an yatasawajahaa inuu guursado biadnaa wax ka yar min sunnati nisaa'iha naagaha iyada la midka ah wixii lagu guursado wax ka yar fanuhuu waa la reebay can nikaaxihinna nikaaxooda waa loo diiday marka ilaa an yuqsiduu inay u cadaalad samaynayaan lahunna iyaga waxay ugu cadaalad samaynayaana fii ikmaali sadaaqi meherka dhammaystiridiisa wa umiruu waxaa la amray binikaaxi man siwaahunna wixii iyaga ka soo haray inay guursadaan oo min annisaa'i naagaha kale ah haddaynan sidaas yeelaynin naagaha kale iska aada guursada marka middaan in looga faa'iidaysta maaha agoonnimada qaalat caa'ishatu caaisha waxay tidhi uma istafta annaasu rasuula اllahi sal l slam markaa dabadeed dadkii nebiga ayay fadwo weydiiyeen bacdu markaa kadib masaladaasay su-aaleen faأnzla اllahu caزa wajala ilaahay wuxuu soo dejiyey wayastaftuunaka fi الnisaaءi qul illaahu yuftiikum fiihinna qaalat waxay tidhi fabayana allahu ilaahay wuxuu caddeeyey fii haadihi tan aayaddan dhexdeeda ana alyatiimata gabadha agoonta ah idaa kaanat daata jamaalin wamaalin qurux iyo maal hadday u saaxiib tahay ragibuu fii nikaaxihaa nikaaxeeda ay doonaan ragibuu fii nikaaxihaa walam yulxiquuhaa mana gaarsiiye mana gaarsiinayaan bisunnatihaa iyada sunnadeeda biikmaali sadaaqi sadaaqa dhammaystirkiisana ah oo sunnadeeda inay maxay ku gaarsiinayaanna inay meherka u dhammaystiraan faidaa kaanat haddii ay tahay marguubatan canhaa mid la nacayana fii qilati اlmaali lagu nacaayo maalyaraan waاljamaali qurux yaraan tarakuuhaa waa ka tegayaan waltamasuu hayraha min annisaa'i naagaha kale raadsanayaan qaala fakamaa yatrukuunahaa siday uga tegayaan xiina yarqabuuna canhaa markay nacayaan falaysa lahum ma laha an yankixuuhaa inay nikaaxsadaan idaa raqibuu fiiha hadday jeclaystaan ilaa an yuqsiduu lahaa inay u cadaalad falaan alowfaa midka dhammaystirnaanta badan ay ugu cadaalad falaan min asadaaqi meher ah wa yucduuhaa xaqahaa xaqeedana ay siiyaan aayaddii marka macnaheedu sidaas baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisii macnihiisiibuu u baab yahay wabtalu lyataamaa agoonta imtixaana xataa idaa balaguu nikaaxa ilaa ay nikaax gaaraan markay nikaax gaaraan yacnii qaan gaaraan fain aanastum haddaad dareentaan ood ogaataan minhum iyaga xaggooda rushdan maslaxadooda adduunyada iyo midkooda diinigaaba inay qabsan karaan faidfacuu ilayhim u dhiiba amwaalahum maalyaalkooda siiya walaa ta'kuluuhaa ha cuninina maalyaalkaasna israafan musrifiina xaal aad tihiin idinkoo ku xadgudbaayo xadgudbaayo wa bidaaran xaal aad tihiin idinkoo markaasi degdegaayo maxaad ka degdegaysaana an yakbaruu inay weynaadaan idinkoo yacnii isdhahayo agoontaan intaysan idinku weynaanin cuna maalkooda boobsiiya sidaas idinkoon yeelin waman kaana qofkii ahaaday haniyan mid wax haysto falyastacfif ha dhowrsado oo weliga ninka agoonta maamulayo hadduu yahay nin wax haysto waxooda ha u daayo ha maamulo ha ka dhowrsado maalkooda waman kaana faqiiran qofkii faqiir ahna falya'kul ha cuno bilmacruufi macruuf ha ku cuno macruufku marka waa maxay curfiga curfigana lagu yaqaano caadada ayb sharcigana lagu yaqaano ayb marka wuxuu samaynayaa iyagoo kale hadduu faqiir yahay isagoo kale qadarka uu ku shaqay karo fiirinaa qadarkaasuu ka qaadanaa hadduu u baahan yahay faidaa dafactum ilayhim amwaalahum maalyaalkooda haddaad u dhiibtaan faashhiduu calayhim markhaati geliya markaad maalka siinaysaan ood u tirinaysaan ood ku wareejinaysaan xilkooda ayaga aad ku wareejinaysaan markhaati sameeyo ila waxa laysku dhiibayo waa maal waana war badan yahay maalku wakafaa billaahi ilaahay baa ku filan xasiiban mid xisaabo oo kaafiyo lilrijaali nasiibun baa u sugnaaday mimaa taraka alwaalidaani waxay ka labada waalid ay ka tagaan walaqrabuuna iyo qaraabadii mimaa kiina aqala yaraaday minhu kaa xaggiisa xaal uu ka ahaaday oo mase kahura batay nasiiban mafruudan wlلنisaaءi نaصiibu mima taraka الwaalidaani واlأqrabuuna mima qala minhu aw kahur نaصiiba mafruuda nasiib la qadaray waay kaas kaana dalika kaasi wuxuu ahaaday نaصiiba mafruuda xasiiban yacni kaafiyan meeshaas marka ahlucilmiga waxay isku khilaafeen muxuu ka cuni karaa muxuusan ka cuni karin haddii marka uu qani yahay waxba kama cuni karo sida aayadda ka muuqato haddii qani uusan ahaynoo faqiir uu yahay imaamu shaafici wuxuu leeyahay baahi hadday geysay wuu ka cuni karaa laakiin waxa uu cunaayo waa inay xadidan yihiin intii nin isagoo kalea haddii qof kale la kiray lahay meeqou ugu shaqayn lahaa intaasu ugu shaqaynaya bis ibnu cabbaas isaga waxaa laga wariyey dahab iyo fido hadduu ka qaato waa gudaa yani wax dahab iyo fido hadduu ka qaato waa gudaya wixii cunto iyo waxaas ahna hadduu ujira ahaan uga qaato uga cuno laa ba'sa ibnu cabbaas saasna waa laga wariyey macno kalena aayadda waaba lagu fasirayoo walaa ta'kuluuha israafan wabidaaran agoontay u noqonay bay leeyihiin qaarkood bacdu lmufasiriin oo macnaha waxaa laga wadaa bay leeyihin agoonka maalkiisa si xadgudub ah ha u cunsaynina oo u dhaqaaleeya maalka in laga wado macnahaasna marka waa laakiin macno hariib ah macnahaas sida xooga badan waxay tahay ninka agoonta maalkooda maamulaayo hadduu wax haystana waa inuu faraha ka qaado haddii uunan wax haysanin oo isagii hadduu ka tagana agoontan ay baaba'ayaan ha u shaqeeya marka ujrana ha ka qaato ayb ujradaasna inta xaaji ha lala ekeeyo yacnii macruuf ha lagu dhiso macnahaasay marka u ka dhigan yahay ayb baabun wamaa lilwasiyi wasiga waxaa u sugnaaday an yacmala inuu shaqeeyo fii maali اlyatiimi agoonka maalkiisa dhexdiisa wamaa yaakulu iyo waxa uu cunayo minhu xaggiisa biqadri cumaalatihi shaqadiisa intay la eg tahay marka waxa uu cunayo maxay la ekaanayaan inta shaqadiisu la eg tahay qaala xadaanaa haaruun bnu اlashcaث qaala xadaanaa abu saciid mowlى bani haashim قال xdثna sخر بن juwayryة عن ناaفiع عن بن cمر رضي الله عنهma أنa cمر تصدق بmaal lah maal uu leeyahu صدqaystay عalى cahdi rasuuل الlahi صلى اه sلم wqtigii nebiga وakaana yuqaalu lahu hmغ ayaa la dhihi jiray وakaana nqla geetimireedye ayuu ahaa faqاala cمر ya rasuul الlah إنi اstafdtu maaلا anigu maal ayaan faa'iidaystay wahuwa cindii aniga agtaydana nafiisu qaali faaradtu waxaan doonaa an ataصadaqa bihi inaan sadaqaysto faqaala الnabiyu sal ا l slam taصadaq biaslihi maalkaa asalkiisa sadaqayso laa yubaacu la iibin maayo walaa yuhabu la hibayn maayo walaa yuurasu la dhaxli maayo walaakin yunfaqu hamaruhu midhaha ka soo baxaa la bixinayaa fataصadaqa bihi cumaru cumar waa sadaqeeyey fasadaqatuhu tilka fii sabiili اllaahi sadaqadiisaasi ilaahay jidkiisii dhexdiisay ahaatay wafi riqaabi yacnii jihaadka wafi riqaabi addoommaha walmasaakiini masaakiinta wadayfi martida wabni sabiili musaafirka walidilqurbaa qaraabada midka u saaxiibkaa walaa junaaxa wax dembiya calaa man qof korkiis ma ahaanin weliyahu maamulay an ya'kula minhu inuu ka cuno bilmacruufi macruuf oo uga cuno ow yuukila sadiiqahu sadiiqiisa inuu cunsiiyo hayra mutamawilin bihi isagoon maal ka dhiganaynin meeshaas dambe waay marka maxalu shaahidka ayb ninka wasiga ah ee agoonka loo dardaarmay la yidhi agoonkan xanaanay hadduuna waxba haysanin qadar marka camaaladiisa iyo shaqadiisa intay la eg tahay inuu ka cuni karo ayuu marka meeshaas rabaa inuu u deliishado qaala xadaanaa cubayd bnu ismaaciil wahuwa alhabaariyu qaala xadaanaa abu usaamata can hishaami can abiihi can caaishaةa radia اllahu canha wman kaana haniya falyastacfif wman kaana faqiira falyakul bilmacruuf qaalat waxay tidhi unzilat fii waali اlyatiim agoonka midka maamulaya ayaa lagu soo dejiyey aayaddaani an yusiiba inuu asiibo min maalihi maalkiisa idaa kaana muxtaajan hadduu yahay mid u baahan mid muxtaaj ah biqadri maalihi maalkiisa inta uu leegyahay ayuu ku cunayaa bilmacruufi si la yaqaano agoonku hadduu xoolo yacnii qadarka u marka yacni maalkaas iyo shaqadiisa iyo qadarka uu leegyahayba wax ku cunayaa ayb wabilahi towfiiq sal allah sala allahu calaa nabiyina maxamed